الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله cibaad allah walaalayaal bishii muxaram baa noo bilaabatay kun afar boqol afartan iyo saddex sanad cusub oo hijri ah ayaa noo bilowday marka dhowr shay baan insha allahu tacaala isxasuusinaynaa munaasabadda ayada ah marka hore waxaa weeye in aan ku baraarugno in wakhtigu uu socdo oo maalmuhu ay socdaan oo cimrigu uu socdo loona baahan yahy in laga faa'iidaysta wakhtiga oo aan la isdhiganin allah subxaana wa tacaala habeenka iyo maalinta asaga abuuray wuxuuna ugu talagalay in laga faa'iidaysto oo camal fiican la samaysto wa huwa aladii jacala alleyla wannahaara khilfa allah subxaana wa tacaala waa allaha habeenka iyo maalinta ka dhigay kuwa isdhafandhaafa oo isbabedela liman araada an yadakara ow araada shukuur qofkii doona inuu xusuusto oo waantoomo iyo kii doonay inuu shukriyaba habeenka iyo maalinta waa u diyaar habeenkaa imaanaya hadduu ku dhaafo maalin baa imaanaysa waktiga noocaasa marka aduu ku dul marahayaa marka in laga faa'iidaysta rab nabigu sal allau aleyh wasalam xadiid buu ku leeyahay shan ka faa'iidayso shan ka hor ka faa'iidayso intaa tahay dhallinyaro oo aadan duqoobin ka faa'iidayso caafimaadka intaadan jiran ka faa'iidayso markaa waxaysatid intaadan faqrin ka faa'iidayso firaaqagaada intaadan mashquulin ka faa'iidayso noloshaada intaadan dhiman marka furasta la haysto iyo jaaniska la haystaa mar kasta ma jirahayo hadduu awood yahay iyo dhallinyaronimo hadduu caafimaad yahay hadduu hanti iyo maal yahay hadduu firaaqo iyo wakhti yahay iyo hadduu nolol yahaba ma jirahayo waa dhammaanayaa marka intuusan kaa dhammaanin in laga faa'iidaysto buu nebigu sala allahu calayhi wasalam nagu naseexaynayaa culammada waxaa laga wariyey inay odhan jireen ibni aadamow adigu maalmo ayaa lagaa sameeyey maalmo laisku geegeeyaa tahay hadday maalmo baxaan qaarkaabaa baxahaya oo tegahaya waxay kaloo yidhaaheen waxaan la yaabnay qofka u murgahaya ama ka xumaanaya haddii xoolihiisu wax ka baxaan ama ka nusqaamaan laakiin aan ka murgaynin wakhtigiisa baxahaya iyo cumrigiisa socda waxay kaloo yidhaaheen habeenka iyo maalintu way kaa dhex shaqaynayaan waa ku saamaynayaan muuqaalkaagay beddelahayaan habeenka iyo maalintu waa kaa dhex muuqdaan marka adiguna maa ka dhex muuqo habeenka iyo maalinto wax samaysa weeye marka ayay ku daynmahayaan oo waa kaa shaqaysanhayaan cumrigaaga waxaa ka tegey way kaa muuqanaysaayo lagaa daynmahayee adigu habeenka iyo maalinta ka faa'iidayso oo camal fiican samayso nin shaacir ah oo xakiim ah ayaa wuxuu ku gabyahayaa wuxuu noo sheegayaa in qalbigeenna uu yahay saacad noo xidhan oo kuu sheegahaya in wakhtigu uu socdo marka maba loo baahno saacad kaleba wakhtiga socodkiisa iyo saacadda wareeggeeda qalbigaaga jugjug leh iyo wadnahaaga garaacahaya ayaaba kuugu filanba inay saacaddu garaacmayso wuxuu leeyahay daqaatu qalbi lmar'i qaa'ilatun lahu garaaca qofka wadnihiisa garaaciisa ayaa ku odhanaya oo u sheegahaya inna xayaataka daqaa'iqun wa hawaanin noloshaadu waa daqiiqado iyo ilbiriqsiyo weeye soconaya marka ka faa'iidayso ayuu ka wadaa noqdada kale waxaa weeye oo iska baraarujinaynaa taqwiimka iyo sanadka hijriga ah ama qamariga ah shicaarka muslimiinta weeye waa sunnadii nabigeenna sala allahu calayh wasalam waa wixii kownkaanu ku bilowday allah subxaana wa tacala wuxuu noo caddaynayaa in bilaha agtiisa ka tirsan oo muctabarka ah oo samaawaadkai arrada ku dhisan yihiin inay yihiin bilaha qamariga ah oo afarta bilooda muxaramka ah afarta bilood xurmada lihi ay ka mid tahay inna ciddata shuhuuri cinda allahi itnaa cashara shahran bilaha tiradooda ilaahay agtiisa waa labiyo toban bilood fii kitaabillah kitaabkiisana ku qoran oo laho maxfuudka ah yowma khalaqa asamaawaati waalarda markuu samaawaadka arlada abuurana ka soo bilaabanaya minhaa waxaa bilahaas ka mid ah arbacatun xurum afar biloodoo xurmale ayaa ka mid ah marka sida loo adkeeyey fiiri waxaa la leeyahay bilaha tiradooda ilaahay agtiisa ilaahay agtiisa baa laga hadlahayaa aniga maaha adiga maaha qolo maaha qabiil maaha ilaahay agtiisa bilaha tiradoodu waa labiyo toban bilood fii kitaabillaahi kitaabkiisana ku qoran laxo maxfuudka ah kormay bilowdeen yowma khalaqa asamaawaati walard markii ilaahay samaawaadka arlada abuuray ayayna bilowdeen bilahaas iyo sanadkaas minhaa waxaa ka mida bilahaas arbacatun xurum afar biloodoo xurmo lahaa ka mid ah oo bishaa muxaram ay ka mid tahay dilqeeda waa soo marnay iyo dilxija iyo muxaram hadda ku jirno iyo bisha rajab oo imaan doonta in sha allahu tacaala shacbaan ka horeysa daalika diinu lqayim midkaas ayaa ah diinta toosan marka diinta toosan waa taas bilahaas iyo tiradaas iyo xurmadaas iyo taariikhda dheer ayaa sax ah ee taariikh miilaadi ah oo cumrigeeduba laba kun oo sano yahay in dadka lagu wareeriyaa waa qafladeenna weeye iyo daciifnimadeenna nebigu sala allahu calay wasalam markuu xajiyey ayuu wuxuu noo caddaynayaa isagoo khudbaynaya in zamanku uu saxmay uuna ku noqday sidii ilaah ugu talagalay maxaa yeelay quraysh iyo carabta ayaa waxay samayn jireen ayagoo bilaha isticmaalaya ayay ku cayaari jireen bilaha sanadkii hijriga ay isticmaali jireen sanadkii macnaha yani qamariga ah bay isticmaali jireen laakiin bilaha xurmada leh ayay ku cayaari jireenoo marba meel bay xurmada geyn jireen marka ku cayaaridda ay ku cayaarayaan bilaha oo isdaba marinayaan ayaa loo diidanaa nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu soo xajiyey ayuu wuxuu caddaynayaa in zamanku u noqday sidii ilaahay rabay oo biluhu siday ahaayeen ay u noqdeen oo talaacubkii iyo falaadkii iyo ciyaartii carabta iyo jaahiliyada iyo ay ku cayaari jireen bilaha laga baxay ina azamaana qad istadaara ka hay-atihi zamanku waa u wareegsamay siduu ahaa yowma khalaqa allaahu asamaawaati waalard siduu ahaa maalintii ilaahay samaawaadka arlada uumay siduu ahaa ayuu zamanku ku noqday asanatu itnaa cashara shahran sanadku waa labiyo toban bilood minhaa arbacatun xurum afar xurmadaha ka mid ah halaathun mutawaaliyaat saddex way israacsan yihiin dulqicda wa dulxija wa muxaram wa rajabu mudar alladii bayna jumaada wa shacbaan weeye marka zamankuna saas baa loo saxay marka zamanka la saxay oo taariikhdaas ah in lagu noqdo la waardiyeeyo baa loo baahan yahaye wax aan maaragtay taariikh dheer lahayn oo laba kuna sano ah keli ah in lagu meeraysado oo midkaa hore laga qaafil noqdaa muslimiinta dacfigooda ayaa keenhaya iyo ayagoo isdhiibay oo dad aan taariikh lahayn ku dabafaylahaya midda saddexaad waxaa weeyaan bishaan muxaram aa noo bilaabatay waa bil fadli badan oo kow waxay ka mid tahay bilaha xurmada leh oo hadda aan maqlayseen bay ka mid tahay midda kale waxaa weeyaan waa bil nebigu sala allahu alay wasalam uu ku tilmaamay bishii ilaahay shahrullaahi almuxaram bishii ilaahay baa la yidhaahaa waxa ilaahay loo tiiriyana cadamo iyo makaano ayaa laga fahmahayaa in la soomo guud ahaan ayaa sunna ah gaar ahaan maalinta tobnaad oo loo yaqaano cashuuraa nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay sida uu wararaya muslim afdalu siyaami bacda ramadaan shahrullaahi almuxaram soon la soomo ramadaan kadib waxaa ugu fadli badan bisha ilaahay muxaram oo la soomo ugu fadli badan wa afdalu salaati bacda alfariida salaadna waxaa u fiican faradka kadib salaatuleyla baa u fiican soomka la soomi guudaan waa fiican yahay bishaan gaar ahaan yowma cashuuraa oo maalinta tobnaad ah maalintaasoo ay tahay munaasabadeedu maalintii ilaahay nabiyullaahi muuse badbaadiyey ee dadkii la socda muslimiinta ah reer banu israa'iil ahaa ilaahayna fircoon iyo qoomkiisii iyo ciidankiisii halaagay marka waa maalin loolankii ka dhexeeya gaalada iyo muslimka iyo tawxiidka iyo shirkiga maalin uu tawxiidku guulaystay oo dhammaan dadka ahlu tawxiidka iid u ah ama u ah munaasabo fiican weeyaan nabigu sala allahu calayhi wasalam dadkii joogay madiino jooga yahuudda ahaa ayuu wuxuu ku yidhi naxnu axaqu wa wlaa bimuusa minku annaga ayaa nebi muuse idinka xigna oo idinkaga owlaysan maxaa yeelay isku diin baan nahay isku taariikha baan nahay isku barnaamij baan nahay nebigu sala allahu calay wasalam wuxuu noo caddaynayaa in ambiyadu kulligood ay walaala yihiin waa kala zaman waa kala taariikh waa kala wakti waa kala maka waa kala luqo laakiin isku diin bay ahaayeen alambiyaau ikhwatun licallaat ambiyadu waa walaalo isku aabba oo kale ah laakiin kala hooyo ah ummahaatuhum shataa hooyooyinkood way kala gedisan yihiin wa diinuhum waaxid laakiin diinkoodu waa hal marka maalintaa la soomaya waxaa loo soomaya waxaa weeye maalintii ilaa nebi muuse badbaadiyey fircawnna uu halaagay weeye waxaa kaloo fiican lagu daro maalinta sagaalaad oo ka horeysa saasaa sunnada ah waxaa marka loo soomahayaana waxaa weeyaan waa shukru lilah ilaah subxaana wa tacaala oo looga mahadnaqahayo inuu guul fiicanna siiyey nin kibray oo gaal ahaa oo dadka dhiban ah ilahi subxana watacaala uu maaragtay ka qabtay dadka muslimiinta ahow ahlu tawxiidka taasaa loola jeedaa marka caashuuro iyo soonkeeda iyo munaasabadeedu wax cilaaqaa lama laha waxa ay shiicadu wadaan oo xuseen maxaa dilkiisii ah xuseen waa la dilay waa jirtaa waana khalad dadkii dilaa ka mas-uul ah oo khaladkaas galay laakiin waxa la xiriira ama maxaanku rahaa bisha saamaynaya ama cibaado keenaya ma ah marka la dilayaa waa sanadkii lixdan iyo saddex oo hijri ah weeye inta ka horraysa oo dhan waxa la yaqaanay ma ah marka buuqan iyo iskaraacidan iyo murugtan iyo balaadada ay shiicadu samaynayaan wax diinteenna ku jira ma aha guud ahaan diinteennuna ka mid ma aha in musiibooyinka lasoo nooleeyo ka mid ma aha musiibo markay dhacdo ayaa laga maxaanku rahaa ilaah subxana watacaala loo sabraa xaggiisa loo noqdaa labana soo cusboonaysi musiibada lasoo cusboonaysiiyaa diinta muslimiinta ma ah waxaase la yaab leh haba lasoo cusboonaysiiyee haddii xuseen la dilay imise qof baa la dilay aabbihiisa cali baa la dilo ka fadli badan maxaa loo bumbuuni waaye maxaa loo sheegi waaye haddii qof fiican la dilay laga xumaanhayo oo laga murugoonayo aabbihiisa cali oo ka fadli badnaa ayaa la dilay maalintiisii munaasabadiisii aaway cumar radiallahu canhu ayaa la dilay munaasabadiisii aaway marka waxaani wax dad kala wataan weeye wax caqliga galahaya ama cilmi loo eegay ama diin loo eegay ma aha marka maalinta cashuura baa la soomahayaa wax kala la samayn mahayo laa cuntaan la qaybinaynin walaa murug baan la muujinaynin walaa farxad baan la muujinaynin wax la muujinayaa ma jiraan qofka muslimkaa wuu soomahayaa isagoo nebiga sal alla alay slm ku dayanaya iyo saxaabada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa diinteenna ka mid ah oo qaacidadeeda ah wixii nebigu sala allahu alay wasalam sameeyey samee siduu u sameeyey u samee waxay saxaabadu sameeyeen samee siday u sameeyeen u samee laakiin hadda wax cusub samaysid lama ogola hadday waxay sameeyeen samaynaysid oo si kal ahna lama ogola marka waxaa weye diinteenu waa diin kala dambayn iyo kudaysho ku dhisan weeye diin lagu falaadahayo oo labadbedelahayo ma ay aha marka soonkaas insha alla ayaan isku daarmaynaa allah naga qabalo subxaanahu wa tacaala allahuma salli calaa muxamedin wacalaa aali muxamed kama sallayta calaa ibraahim wacalaa aali ibraahim innaka xamiidu majiid wabaarik calaa muxamedin wacalaa aali muxamed kama baarakta calaa ibraahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه